دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho toban askari oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar culus oo xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xero ay ciidamadaasi ku lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerar madaafiic ah ayaa lagu garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ku leeyihiin soomaaliya iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerareen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugan gudaha magaalada muqdisho mid ka mid a culammada diinta islaamka ayaa ka hadlay tartanka kubadda cagta oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho kaasoo lagu diin iyo dhaqan rogayo dhallinyarada soomaaliyeed odayaal iyo waxgarad ka tirsan beesha absame ayaa soo dhoweeyey dagaalkii ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug halkaas oo lagu laayay askarta dowladda federaalka kadib kulan ay ku yeesheen degmada saakow askar kasoo goosatay maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya saacadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey qeybo ka mid ah gobolka banaadir haddii aynu ku horeyno ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay qarax ka fuliyey xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa kaasu ay la beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano booliis malataro waxaana qaraxaasi ku nafwaayay ku dhowaad shan askari oo ka mid ah ciidankii lala egtay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay fuliyey weerar madaafiic ah kaasu ay ku qaadeen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha dalka kusoo duulay uu ku leeyahay magaalada muqdisho isla banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen fadhiisinay deegaanka sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa qaabilsan la dagaalanka xijaabka sharciga iyo niqaabka ay xirtaan haweenka maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa sii labanlaabay weeraradooda ka dhanka ah ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka
toban askari oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar culus oo xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xero ciidamadaasi ay ku lahaayeen gudaha magaalada baydhabo iyadoo sidoo kale xalay weerar madaafiic lagu garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ku leeyihiin soomaaliya wararkaas iyo warar kale waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo khasaare geystay howlgalladan ayaa ka kala dhacay gobollada baay iyo banaadir haddii aan ku horumarno gobolka banaadir ciidamada mujaahidiintu xalay waxay weerar madaafiica ku qaadeen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada weli kamaanan helin wax faahfaahin ah oo ku aadan madaafiicda ku dhacday gudaha xerada isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen fariisin ay deegaanka sarkuusta ee duleedka muqdisho ay ku leeyihiin askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa qaabilsan la dagaalanka xijaabka sharciga iyo niqaabka ay xirtaan haweenka dhanka kale gobolka baay ciidamada mujaahidiintu xalay waxay weerar culus ku qaadeen xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda baanqiyaamo ee magaalada baydhabo dagaal kooban kadib mujaahidiinta ayaa la wareegay saldhiggii askarta khasaaraha hordhaca dhimashada waa shan askari oo askartii koonfur galbeed ah iyo dhaawaca shan kale sidoo kale mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay qanaa'im kala duwan oo ay kasoo furteen askartii koonfur galbeed isla wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar culus ku qaadeen saldhigga askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano ceel mashruuc oo ka tirsan degmada qansax dheere ee wilaayada baay mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay tartanka kubadda cagta oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho kaas oo lagu diin iyo dhaqan rogayo dhallinyarada soomaaliyeed mahad cubayd ayaa faahfaahinaya
maalmihii tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka socday ciyaaro xambaarsanaa fasaad badan oo ka dhacayay garoonka muqdisho ciyaarahan ayaa bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed u geystay dhaawac weyn marka laga soo tago fasaadka ay wateen kadib markii ay xaqiijiyeen kala qoqobidda ummadda mugdina sii geliyeen midnimada ummadda soomaaliyeed sheekh cali cabdulaahi cali katiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka wax badanna ka og magaalada muqdisho ayaan arrimahan wax ka weydiinay wuxuuna sheekhu ugu horrayn ka hadlayaa hadafka laga leeyahay cayaarahan lagu mashquulinayo dhalinta iyo cidda gadaal ka riixaysa marka ciyaartan maadaama iyagu ay aas-aaseen ahdaafta ay u aas-aaseen iyo ujeedka ay ka leeyihiin way caddeeyeen wayna sheegeen waxay ugu weyni kula dagaalamayaan waa caqiidada dadka muslimiintaa dhaqaalay ku bixinayaan adduunka markasta lagu fangaraynayaa dalka muslimiinta la gelinayaa hay-ad dhan baa loo magacaabay hawshaas ka shaqayso gaalada u samayso fiifa la yidhaahdo oo malaayiin dollar ay ku baxayso malaayiin ay ku baxayso marka waxaa la dhihi karaa marka hadafka ugu weyn horta oo in la fahmo ay tahay ay tahay gaala ay ka leedahay ciyaarahan iyo soo noolayntooda iyo nashaadintooda iyo qarashgarayntooda waa in dadka lagala dagaalamo caqiidadii islaamka oo towxiidka ugu weyn yahay sidoo kale wuxuu sheekhu ka hadlay fasaadka ka dhashay intii ay socdeen cayaaraha ka dhacay muqdisho midda marka ay wadato hadda khaasatan ciyaaraha baryahan socday kow waxaa ka ah horta caqiidadaasa lagula dagaalamayo ururo iyo kooxaa loo tartamay iyo gobollo qofkan waxaad u jeceshahay oo u taageeraysaa ugu boynaysaa ugu dhimanaysaa inuu maamul goboleed hebel uu ciyaarayo oo qaarkood ay dhahayaan xataa waxa weeyaan mowdka ka shaki macnaa waxa weye aakhiraha ka shaki hadaa rabtid waxaa rabtid ka shaki laakiin inaad gobol hal inuu guulaysanya kama shaki kartid waanaad qaadata ta meesha marays fiirid waa caqiidadiisa waxay dhaawacaysaa taas horta way wadataa waa arrinka ugu weyn munkarka ugu weyn xambaarsanta waa diin la-aan waa caqiidada xaggeeda xagga kale waxay wadataa intaasba fasaad ah ugu dambayntii wuxuu dardaaran dhaxalgal ah u soo jeediyey waalidiinta muslimiinta horta si guud waxaan u dardaarmayna dadka muslimiinta magaalada muqdisho khaasatan ku dhaqan in ilaahay subxaana wa tacaala ay ka cabsadaan oo maanta duulaan adag baa lagu soo qaaday diintooda iyo dhaqankooda iyo dhaqaalahooda iyo damiirkooda intaba in la baabi'iyaa la rabaa wax kasta lagu dayo waddankiioo lagu soo duulay oo gaala ay ku soo duushay oo biyaheeda ay qabsanayso oo berigeeda ay qabsanayso oo ciidan usoo samaysanayso usoo baritumanayso dadkii dhallinyarada ahaa ee baraarugi lahaa ee gaaladaas ka hortegi lahaa in waxa noocaasa lagu mashquuliyo oy ku harqamaan marka waxaan leenahay dadka muslimiinta hurdada ka kaca ilaahay ka cabsada diintiinna usoo laabta cayaartii shalay ka dhacday muqdisho ayaa marka laga soo tago fasaadka ay wadatay waxay sababtay in habeenkii xalay ay halis iyo argagax dareemaan dad badan oo ku nool muqdisho kadib markii lagu furay magaalada rasaas aan loo meel dayin oo qaarkood ay ridayeen dad aan aqoon durugsan u lahayn hubka odayaal iyo waxgarad ka tirsan beesha absame ayaa soo dhoweeyey dagaalkii ka dhacay caad ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka kadib kulan ay ku yeesheen magaalada saakow cabdalla makhtar ayaa ka warramaya kulan ballaaran ayaa ka dhacay degmada saakow ee walaayada jubbooyinka kaas oo ay soo xaadireen malaqyada iyo nabadoonnada beesha absame kulankan oo looga hadlay qodobo dhowr ah oo lagu horumarinayo ummadda oo ay ugu horreyso in la baro diinteeda iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen jihaadka lagula jiro ciidamada shisheeyey iyo kuwa dowladda federaalka odayaasha kulanka ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dagaalkii ka dhacay deegaanka caad ee walaayada mudug kaas oo lagu laayay ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano gorgor ee soo tababartay turkiga waxaa goobta ka hadlay ugaas maxamed ugaas cumar oo ah ugaaska beesha cawlihan iyo nabadoonno kale iyagoona sheegay inay soo dhoweynayaan dagaalkii ka dhacay deegaanka caad ee walaayada mudug meeshan hadda aan joogno waxaa waaye waa degmada saako magaceedana waa ugaas axmed ugaas cumar beesha cawlihan meeshan kulan ballaaran baa ka dhacay waxaa joogay maamulayaashii deegaanka ama jubbooyinka waxa laga wada tashanahaya waxay ahayd horumarinta ummadda kow diinteeda laba jihaadka sida loo qayb qaadan lahaa saddex waxqabadkii ummadda fatahaadaha waxaan ka wada hadlaynay intaasaa laba saddexdaasa u xoog weynaa meel fiican baana wax isla dhignay biidni illaahi alkariim shaqo badanna waa la soo qabtay maxaana ka mid a tacaawunka wuxuu ku imaan karaa kitaabka ilaahay meel uu kitaabka ilaahay yaalla uusan olinna tacaawunka kama dhici karo waxaanu leenahay insha allahu ilaahay hore ha noogu sii wado jihaadku waa ka qayb qaadanay waxaanan u arkaynaa farxaddii ugu dambeysay ee gaalo saliibiyaan mid madow iyo mid cad ku dhacdo iyo murtadiin isla isla maxay isla cabaadeen ayaa ku dhacday meesha la yidhahdaa caad waana soo dhoweynaa wanaagna waanu arkaynaa sababta oo ah sharaftaanada ku jirto arrinkaas asaga sharaftaanada ku jirto inaan dhiigga annaga daadino inaan ilmaha annaga u hurno oon ugu sheekeyno jihaadku waxa uu yahay waxaan u arkaynaa guul muslimiinta meel ay joogaan cirif kasta ninkii towxiidku dhab ka yahay nin joogaba guul baa u soo hoyatay meeshaas iyo intii ka horreysayba wanaagna waan u arkaynaayo maxaa yeelay mar haddee wixii sharaftaada ay ku jirto meel looga wareeganhaya ma laha annagana diyaar baan noonahay ilaahay idamkii waxaana u baaqahay ummadda soomaaliyeed jihaadka in laga qayb qaato naf iyo maalbo waxaan kaloo u baaqahayaa kuwa la khalday ee da'yarta ah ee xasan guurguurta iyo waxa kuwa ku hoos nool ee odayga uu oga yahay ashahaadalo dirirka ah waxaan baaq baan horta kuwa u fidinhaya waxaan leeyahay isaga soo laabta intay nafta kalxamaha aynan soo gaarin fursad baad haysataan fursaddaa maanta ka faa'iidaysta ummaddiina soomaali baad tihiin waxaan asal u leenahayna maha awowyaashiin iyo aabbayaashiinba gaalo waa nabceeyeen way nabceeyeen maantana waxaad ku sifowdeen saliibi ama yuhuud madow ama mid cad inaad garab siisaan arrinkaana sax ma aha fursad baad haysataana fursad ka soo laabta ummadda soomaaliyeedna waxaan u baaqahay muslimiinta dhab ee tawxiidka haysatane meel ay joogaanba inay sii laban laabaan wanaagga iyo jihaadka iyo khayrka iyo horumarinta diinta iyo tacaawunka muslimiintaba anigoo ah ugaaska beesha abasbuul ugaas maxamed ugaas axmed shire waxaan joogaa degmada saakow waxaan kula kulmay halkaa odayaasha dhammaan gobolka waxaa la iska wareysanayey hawsha iyo xamlada islaamka uu ka fuliyey dagaalkii ka dhacay caad waad og tihiin meeshaasi waa meel ay gaalo iskugu timid ciidamo badan lagu diyaariyey islaamka in lagu waxayleeya la rabay waxa ka dhacay waa wax taariikhlah qanimadoodii iyo wixii ka tageen baa gacanta lagu hayaa waa hal dhumay iyo hal aan raacdo ay noqdeen ilaahay baa mahadda aan u celinaynaa aadna waa ugu faracsannahay jasaakumullahu khayran arrintaa waa soo dhoweynaya waana ku faracsanahay awalan horta waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala ee oon lahayn mahad dhammaad iyo bilomin aanan u mahad celinaya subxaana wa taala allahna ugu nimceeyay nimcooyinkaas faraha badan ee thaaniyan waxaan u mahad celinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii maanta ku howlan badbaadinta ummadda islaamka maanta muqadasaadkooda iyo diintooda ee waxaa kaloo u mahad celinaya bahda iclaamka ay kamid tahay alfurqaan ee runtii lama koobi karo ee dareenka aan ka qabo ama maarata farxadda iga runtii ka muujinaya meesha ayada waana nasri ilaahi subxana wa tacaala uu ballanqaaday u ballanqaaday dadka muslimiinta mu'miniinta ilaahay baana subxana wa taala inoo ballanqaaday qalbiga anagana waa ku daawoobay qof kastoo muslim ama meel kastoo jooga duniyada caaladana waa ku caafimaaday oo ilaahay subxana wa tacaala iimaan uu siiyey qof kastoo kufri ama gaal ama gaalana waa ku dharjabay waana waa ku naxeen ilaahayna subxaana wa tacaala haddaas aan la soo koobi karin allaha inoo ziyaadiyo ilahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala caad iyo meelo lamid ah ee wiilasha mujaahidiinta ee safka taagan ee runtii farxadda faraha badan iyo maarata nasriga farab ilah uu gacmahooda nagu siiyeen ilaahay subxana wa tacaala allah inoo barakeeyo dhowaan ayay ahayd markii kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowlad diini ah kaas oo dhex maray beesha yantaar iyo maamulka islaamiga ah ee degmada saakow kulankaas oo looga hadlay dagaalada jihaadka ah ee ka socda soomaaliya iyo damaca etoobiya ay ku doonayso inay la wareegto qaybo ka mid ah badda soomaaliya askar ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim laba askari oo ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay fagaare ku yaala degmada saakow wilaayada jubbooyinka aadan daahir maxamuud oo qori ake ah iyo booshkiisa la soo goostay ayaa ka warbixiyey sida uu ugu biiray ciidamada jubbaland ciidanka waxaan ku biiray sanadan bil toban baa la jiray jana cabdulla tababarba maana gelinba wallaahi waxa shaqo qabta mala xeeraan iska joogay janaac cabdulla anoo meel safar ku tegay ayaa meesha ayada niman ciidan ah ciidanka ah oo qaraabo aan nahay ilmadartay nimankiiba igu tashkiiliyey wax dagaala kama qaybgelin wallaahi waxaan qaban jirma waan iska joogay xeerada waan joogay waqtigii galabtii guura shaqada lay dhiibayna waa galabtaan soo baxay ilaahay soo hanuuniyey inaan meesha ayada ka soo baxo qalada gaalada riddada ah xareed yuusuf daahir cumar ayaa sheegay in dad qaraabadiisa ah oo kismaayo ku sugan ay sireen islamarkaana uu go'aansaday in isaga soo tago ciidamada jubbaland xareed yuusuf daahir cumar anigu horta waxaa laga qaatay magaalada kismaayo marka horena meelahana geel ku qumiyay aagii kismaayo kismaayo hadaa geeyey kuwa waxaan ku dhahay meesha joogo oo inaan walaalaha murtiyiinta ka mid e yaa meesha uu yidhi lacag iyo shaqaa lagu haya iyo adduun meeshaan lacagaa taallo marka ciidan baa lagu qori meesha baa laga qaaday magaalada kismaayo laga qaaday meel waxaa la igeeyey ee dhahan biroole markii dambana haddii aqligay iyo maskaxdii haddii aa fikirey meeshii waxaa is yidhi meeshan adoo wax had saaka aa ku dagaalamaysa aa lahayn aa ku dhimato marka wax ilaahay uun kusoo aata ma laha adigoo show iskaga tagaa kuu ron dad oo islaam ahaynoo islaam way hadda aa dhihi karin murtadiin oo waxaan ku dhahay weerarsama meesha ugu tegey dadka asagana waxau leeyihin shabaab baa la dagaalana dad diin haystana ma aha waa dad islaan ka dhacayo oo waxaan ku dhahay murtadiin islaan aaheen gaale ah ani marka meesha aa tegay marka hore meesha aa tegay qof dadka dad wax umalina islaan marka hore ani ma aqoonin laakiisa markii meesha aa tegey aniga meesha xitaa tegay baa isku qirta gaal inaa si kastaba ha ahaatee maalmihii lasoo dhaafay wilaayaadka islaamiga ah waxaa soo gaaray ciidamo badan oo ka soo goostay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kuwaasi oo isku soo dhiibay mujaahidiinta al-shabaab warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa